assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo tobnaad
muslimiintiina waxaa aad uu markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam isku dayey inay balyana gantaaladan badiyaan oo aad u isticmaalaan walidaalika waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku saxiixa ku tilmaamaya man balaga bisahmin falahu daraja fi ljanna ninkii gamungaas iyo nimankaasiba hal darajo janna ah buu leeyahy markaasaa gamunadiina la waday waxaasoo dhan may suurtogelin in la furto qalcaddi dhanka kale waxay culamada taariikhdu tilmaamaan inay muslimiintaba ku badatay dhaawicii waa iyaga waa makshuuf dabadda meel bannaan bay isa joogaan gamuunka iyo leefkiyo wixii la soo tuurayo o dhan waa lala dhacaya qolada kalena waxay kaga jirtaa dhufaysyadoodii bay kaga jiraan saas daraaddeed waxaa la tilmaamaa in dhaawacu muslimiinta ku batay sida xadiiskii saxiix albukhaariga uu tilmaamayey waxaa kaloo la sheegaa sida ibnu isxaaq biduuni sanad uu ku warinayo ilaa iyo labiyo toban nin in laga dilay muslimiinta meeshaba way leeyihiin aan nimanka gaalid lagama dilin sida xadiis marka hore abu daawuud ay tilmaamayaan saddex mooyaane aan wax kalaba iyaga laga dilin waxaa riwaayaad saxiix iyaguna bukhaari kuo sugan ay tilmaamayaan xataa nebigu inaan xoog ugu kastinin meeshan in xoog la ysugu maqiiqo ama in la furto laakiin laga dan lahaa in shawkadeeda nimankan xoogoodun in la yaro jebiyo tabartooda la tusiyo waayo marka kan daa'if waa dhul ku dhex yaalla muslimiinta koono walba muslim ka xigo markaa meel tijaare ay leeyihin u soconaysaa ma jirto meel kale ay mari karaan ma jirto waa sidooda isaga tahayba magaalo yaroo goodoona ku dhex taalla dhul muslimku uu furtay oo dhan walba muslimiin ay ka xigto waxaana la yidhahdaa waxay ka mid ahaayeen dadkii uu nebigu la jeclay calayhi salaatu wasalaam islaamnimadooda ama inay islaamka qaataan waayo dad baa la yidhahdaa ahlu fatana wa zaka ayuu ku tilmaamaya akaram dayaali cumar inay nimankaasi ahaayeen waana dee meesha aad garan kartaba inuu nebigu wuu qastiyey maka markii ay waxba ka dhegaysan weyday meeshii labaad ee isidi diin gaarsiin ayay ahayd uu qoladaasana u tegey bacdu saxaaba baa waxaa la yidhi waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow nimanka kan nimanka habaar reer sakiif naga habaar dabeetana nebigu wuu duceeyaa la yidhi wuxuu habaarkii wuxuu uga dhigay allahuma hdi sakiifa ilaahu reer sakiif soo hanuuni ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam habaar uga dhigay sida xadiidu tirmidi warinaya albanina uu saxiix ku sheegayo inkasta uu leeyahay saxiix buu noqon lahaa buu yidhi calaa sharti muslim lowlaa cancanat abi zubayr ayuu cancanadiisa diidan yahay waxaynu odhan karnaa uun muddo markii lagu hayay go'doomintaasi waxa suurtoobi weyday in la furto dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray markii waxoogaa laysku tuurtanay wax u suurtoobi waayeen in la guuro layskaga tago bacdu saxaaba markaa yara adkaysto yidhi ilaahay rasuulkiisi wayna ka tegi nimanka aan dagaal la gallo saasaa jeceshiin baa la yidhi bal waayo wada cabaar haddana gamuunkii markii muddo la wadwaday waxaa muuqatay inaan waxba soconaynin mar labaad buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam iska tagnaa xisaarka aan ka furno qoladan oo ka tagno markii dambe waa la yska aqbalay markii la arkay inaanay suurtagal ahayn in la furan karo sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayey waxaanay ku noqdeen meel jicraana la yidhaahdo jicraana waxaa la tegey baa la yidhahdaa maalintii shanaad ee dilqacda maalintii shanaad dilqacda ayaa jicraana la tegey waa haddaynu qaadano ra'yiga ahaa dhowr iyo toban inay ku jirtay jicraana waxaa jooga markaa hariimadii ama xoolihii tirada badnaa ee laga furtay nimankii reer hawaazan iyo sakiifba qismada xoolaha ama qaybintooda nebigu mudduu dib u dhigay waxaanu sugayey bal ina in dadkan ay soo islaamaan ama ay diinta soo qaataan ama waxa isbedela dhowr iyo toban maalmood buu sugayey baa lagu tilmaamaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa xisaaru qays markuu ka soo noqday baa la ydhahdaa in yaroo lacaga unbuu qaybqaybiyey magaana xoolaha intii badnayd meel buu ku hayay laakiin nimankaa reer hawaazan waa habsaameen kadib buu nebigu qaybiyey xoolihii haniimada ama xoolaha lasoo dagaalka lagu qabsado iyada sida qur-aanku sheegayo khums shan meelood marka loo qaybiyo meel nebiga ka wakiila calayhi salaatu wasalaam waa ka ilah le waclamuu anama hanimtum min shayin faana lilahi khumusa walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiina wabni sabiil ilahay wuxuu leeya ilaahay waxaa u sugnaaday iyo rasuulkiisa iyo kuwa qaraabada u saaxiib iyo aqoonta iyo masaakiinta iyo ina wado qoladaasi khumus bay leeyihin ba leeyihi shan meeloodoo meel ahaan afar meeloodoo meel ahaanta kale waxaa iska leh dadkii dagaalka galay furtay ayaa leh hal saham ninka luguleyda ah baa leh saddex sahamna ninka fardoolayda oo labana faraskaa lagu siinaya midna isagaa qaadanaya masale akram diyaal cumari wuxuu ku tegaya ra'yiga odhanaya waa xoolaha manquulka xoolaha guuritaanka u saaxiibka ah ama xoolaha hayru manquulka ah buu leeya ee beeraha iyo daaraha iyo waxa waxa ku saabsan imaamka muslimiinta ayaa u mukhayara inuu qaybiyo iyo inuu mulki caama uga dhigo muslimiinta oo muslimiinta oo dham ay wada adeegsato iyadoo aanay dhicin dagaal iyo waxaasi ee ilaahay uu nabiga u furo calayh salaatu wasalaam iyada fayi baa la yidhaahdaa fayigaasna iyada masaalixda caamka ee muslimiinta ayuunbaa lagu bixinaya waa kuwa suurat alxashr ay ka warramayso wma afaa allahu calى rasuulihi min ahli اlqura falilahi walirasuuli walidi lqurba walyataama yani ayaa kuwa ilaahay ka waramayo wixii aydan iijaab ku samaynin ee khayl iyo rikaabkana waxaydan u fuulin ma awjabtu min khaylin walaa rikaab falilahi walirasuulku waa la tilmaamayo weyi waxa kaloo banaan baa la yidhaha xoolaha wixii nafliye ee dheeraada ee nooca kana ee haniimo ah ama haniimada intaan la qaybinin dadka qaarkood wax looga tiltilmaamo qabla ikhraaji alkhumusi minha w bacda markaynu soo dudubno nabigu calayhi salaatu wasalaam xoolihii wuu qaybiyey laakiin wuxuu u qaybiyey qaab dadka badh xikmaddii ay ka yaro qarsoontay ay hore u garan waayeen xoolahan wuxuu u badiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii cusbaayee soo islaamay ee maka ka soo raacay nimankii reer baadiye ahaa ee diinta soo galay kuwii islaamnimada ku cusbaa waxaasuu xoolo badan maalintaa siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam si islaamnimada ay qalbigooda u degto maalan waxaa la yidhahaa cuyaynat bnu xusni ninkii la odhan jiray khatafaan odayadeeda zacmadeeda ka mid ah nin reer bani fasaaraha buu ahaa cuyaynat bnu xusn oo kale boqol geela buu nebigu siiyey odaygii reer miyiga ahaa ee isna la odhan jiray alaqrac ibnu xaabis isna boqol geela buu nebigu siiyey baa la yidhi alayhi salaatu wasalaam nimanku maalmaha kan xoolaha badan siiye waxaa ka mid aha baa la ydhaha nin la yidhaahdo alqamata ibnu calaasa waxaa ka mid ah alcabaas ibnu mardaad nin gabaya ahaayo isna odayada qabail ka mid ahaa waxaa ka mid aha baa la ydhaha suhayl ibnu camar saxaabigii nebiga heshiiska la gelayey sulxu xudaybiya ee mushrikiinta ka tirsanaa oo marka kan ka mid ah bulaqadii maka nimankii islaamee nebiga ka soo raacay waxaa ka mid ah xakiim ibnu xazaam waxaa ka mid ah abusufyaan ibnu xarb waa la dhaha abu sufyaan boqol buu siiyey markaasuu rasuulkiisii hebel la mid yarow dhalay markaasuu boqol siiyey markaasuu mid kala keenay markaasuu boqol siiyey bay riwaayaadka qaarkood tilmaamaan waxaasoo dhamana waa riwaayaadka ahlu taariikh yani axaadiis xoog badan baan arag laakiin waxa caad un inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa kan uu badiyey raggu xoolaa badan siiye waxaa ka mid ahaa safwaan ibnu umaya ibnu isxaaq qaa'imada nin ee boqol boqolka la siiyey laba iyo toban buu ka dhigay wuxuu kaloo sheegay shan ninoo iyagana boqolka looga yareeyo xoolo badan qaatay ibnu hishaamna labaatan iyo sagaal buu ka dhigayaa nimanka mualafatu quluubuhum ee xoolaha la siiyey hayrkiina waxay kusii dareen saddex iyo labaatan kale waxaa meesha ka muuqda konton iyo laba nin oo mu'alafatu quluubuhum ah in xoolo aad u badan la siiyey xoolahan tirada badan le uu nebigu bixiyey dad badan oo zaciimadii qabaa'ilkan iyo odayadoodiia ayaa islaamnimadii ku soo jiitay oo raalli ku noqday oo islaamnimadoodii fiicnaatay midmid mooyaane ragga inta ugu badan le uu xoolahan siiyeyna markii dambe rag muslimiin oo aada u fiican bay noqdeen waa ka anas ibnu malik leh in kaana arajul xadiidkii saxiixu muslimka ku yaallay in kaana arajulu layaslim ma yuriidu ila adunya fma yslm xatى yakuna اlislaamu axab ilayhi min addunya wama calayha waxaa dhacaysay buu yidhi inuu mido u islaamo isagoo aan dan kala lahayn nebi maxamed xoolaha ku siiyuna xooladoon isagoo abay qaar islaamayeen buu yidhi laakiin marka ay islaamaan ayaa islaamnimadoodu fiicnaataa buu leeyahy ilah iyo adduun oo dhan ay nacaan iyo waxa kor yaallaba oo ilaahay diintiisa ka jeclaadaan waxaad garan kartaa dadkan markan xoolaha la siinayay markii dambe islaamnimadu siday qalbigooda u bedeshay geel iyo adi iyo wax walba waa la siiyey boqol boqol geela weeyaan tan hore la siisiinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam xoolahan uu bixiye waxaa la tilmaamaa safwaan ibnu umaya oo kale wuxuu leeyahay laqad acطaani xadiidka saxiixu muslimka ku yaala safwaan baa wuxuu leeyahay laqad acطaanii rasuulu llahi sala allahu alay wasalam maa acطaanii wainahu la abqadu nnaasi ilaya xooluisiiyey buu yidhi tiro badan nebigu wixii uu xoolaysiinayey wuxuu isiinayey anigoo dadka isaga u necab buu yidhi ayuu haddana waxaanu xoolaa isiinayey famaa barixa yuciinii kamuu zuulin buu leey inuu nebigu xooluni siiyo xataa inahu la axabu nnaasi ilaya ilaa uu ka noqday buu leeyahy dadba kaanu jeclaa sidii xooluun laygu wade lay bixinayey un lay siinayey ayaan ka noqday buu leeyahay dadba kaanu jeclaa uu ka noqday safwaanna wuxuu ka mid ahaa markaa dadka kan almualafata quluubuhum waxaad ka garan kartaa sida inuu nebigu wuxu siinayay calayhi salaatu wasalaam markii dambena wuxuu gaadhay baa la ydhahdaa xad uu diido inuu qaato caطaagii sanawiga ahaa ee muslimiinta markii dambe baytulmaalka nin walba xoolihii laga siinayey xataa markii dambe uu kuwaa diida u yidhahda anugu qaadan maayo yani islaamnimadii iyo diintu halkii ka gaadhay markii horena wuxuu leeyahy waxaaba la islaamay un gurigaa un sidii laygu wada xoolo ayuunbaa ilaahay islaamnimada qalbigayga dejiyey sideedaba adduunku ama hantidu insaanka meel adag bay kaga taalla wainahu lixub lkhayri lashadiid baa ilahi yidhi subxaana watacaala insaankuna mar walba caqliga lagama wada hogaamiyo marar badan baa jiro meelo kale laga hogaamiyo insaanka saa awgeed buu nebigu wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam tahaaduu taxaabu wuxuu nebigu leeyahy hadiyaad isa siiya waa isa siiya waa isjeclaanaysaa waxaa hubanti iyo qof hadduu wax iska kaa siiyo oo maanta ku siiyo berri ku siiyo saa daba ku siiyo maalinta daba ku siiyo maalin shanaad ba inuu noqonayo min almaxbuubiin dadka aad jeceshahay axsaada ku fiican inuu ka mid noqonayo baa hubaana walidalik ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa kan xoolo badan u siiyey waana ka dee ilaahay zakadaba ku tilmaamay sideedda zakada la siinaya inay ka mid yihiin maxay walmualafa quluubuhum kuwa qalbigooda la soo jiidayaa ka mida sideedda kooxood ee zakada la siinayo waxbixinta markaa wax fudud maaha nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam mujtamac aad u badani waxay ku raaceen sidii waxu siinayey unaanay gacantiisu u joogsanaynin ayaa dad aad u badani ku raaceen waxbixinta nebiguna kumay xidhnayn siduu dadka u kala jecelyihi yani kuwo badan oo aanu jeclayn buu siinayy kuwa uu jecel yahayna wuu qadinayy walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiiska saxiixa ku tilmaamayey wallahi inii la ucطi rajul waadaci arajul waladii adacu axabu ilaya min aladii uci ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi nin baan wax siinayey ninna waan ka tegayey iyada oo kaan ka tegayey agtiisa lagaga jacayl badaya kaan wax siiyey yani dadka sidaan ugu qaybinay kuwa wax siinayey iyo kuwa ka tegayey qaar badanoo aan ka tegay aan ka jeclaabu nebigu leeya kuwo aan wax siinayey walakin acطi aqwaama lima araa fii quluubihim min aljazaci wاlhalac qaar waan u siinayey buu yidhi xoolaha waxaan arkayey hunguriga iyo waxa ku jira waakilu aqwaama ila ma jacala allahu fii quluubihim min alghina wاlkhayr qaarna buu nebigu yihi waxaan u tala saaranayey waxa ilaahay qalbigooda waninimo iyo khayr iyo iimaan dhigay ayaan u tala saarto shilin uma dhiibin buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu nebigu tilmaamayaa dad badanoo fiicanna inaanan waxba siinin dad ka liitanay inaan siisiinayo isla uwan diintaya ka sii fogaani xadiid kale waa ka nebigu leey inii la ucطi rijaalan xudafaau cahdin bikufrin ata'allafhum xoolaan siinayey buu nebigu leeya rag imikaun gaalnimo ka soo baxay anigoo ku soo dhowaynaya buu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam waa ka nebigu lahaa inii la ucطi rajul wagayruhu axabu ilaya minhu makhaafa an yakubahu allahu fi nnaar qaar baan siinayey xoola buu nebigu leeya iyadoo qaar kale aanan ka jecelahay laakiin kuwa waxaan uga cabsi qabay buu nebigu leeya in ilahay naar madaxa wejooga ugu rido war naarta kaga soo muslah oo ka soo dhowee baan u siinayey laakiin waxaa laga yaabaa xikmaddu marka ugu horraysa inaanay wada muuqanin sidaa daraaddeed baa ansaartii badh ayaa arrinkan hore u fahmi waayey dabeetana ragga badhan saarta ka mid ah waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen ida kaanat ishidda fanaxnu nudca watucطa alhanaa'imu gayrana marka beledu joogtana annagaa naloo yeedhaya marka hantidu joogtana cid kalaa la siinaya oo dee xataa markii hawaasan la jabay ee ghaswatu xunayn markii jabku dhacayay ansaarti u yeedh baa la yidhi ya asxaabu baycata radwan iyo rag gaara baa loo yeedhay marka waxay leeyihin marka beledu taagan tahayna kuwa loo dhawaaqaya waa annaga markay waxbixintii iyo gacantu joogtana cid kalaa wax la siinayaaba ragga badh laga sheegay rag kale waxaa laga sheegay inay yidhahdeen yucطi quraysha wayatrakuna wasuyufuna taqtaru min dimaa'ihim nabigu calayhi salaatu wasalaam quraysh buu wax siinaya annagana wuuna dhaafaya iyadoo qurayshta wax la siinaya weli seefaha iyaga dhiigoodii aanu ka qallalin yacni kuwaanu shalaysa diinta kula dagaalamaynay ee aynu seeftuba dhiiggiisii ka baabiin naxantaa loo badinaya annaganana lama siinin warkaa markuu maqlay ayaa waxa uu yimi saxaabigii sacd ibnu cubaada la odhan jiray wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo ansaari waxbay sheeganaysaa sacad nin aada u saraxo badan buu ahaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal adigu ka waran axaadiiska qaarkood waxay tilmaamayeen inuu ku yidhi de aniguna nin tolkii ka mid un baan ahay dabeetana wuxuu yidhi iigu wadayeen ansaar oo dhan meel buu nebigu ku ballayey ku ballamiyey qubadaa hoosteeda halkaa iigu wada yeedh buu yidhi ansaar dhammaanteed ansaar baa la isugu wada yeedha nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ansaar la isugu wada yeedhay buu la hadlay ansaar wuu u khudbadeeyey wuxuu ku yidhi ansaare quraysh waa kuwo diinta ku cusub oo iminka jaahiliya musiibo ka soo baxay waxaan waxu siiyey waxaan rabay waxsiinta tan inaan ku kabo oo ku soo dhoweeyo miyaydaan idinku raalli ka ahayn in dadku adduunka qaato idinkuna ilaahay rasuulkiisii aa gurigiisii kula noqotaan gurigiinni kula noqotaan waa maalintuu nebigu lahaa haddii dadka oo dhammi waadi maro dooxa hadday dadku maraan ansaarina dooxa marto jidka ansaari martuun baan aniguna mari lahaa buu nebigu leey calayhi salaatu wasalaam muslimig oo dhan iyo dadko dhan haddii la isugu yidho ay wadda raacaan ansaarina keligeed ay waddo gaara raacdo ka ansaari marto ayuun baan marayaa buu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sharxay markaasi ansaar waxbixintiisani waxay ku xidhnay waxaa la yidhahdaa weliba axaadiista qaarkood wuxuu ku yidhi ansaaray miyaanan idiin iman idinkoo lunsan waanan ilaahay diintiisa idiin sheegin waan ilaahay gacantayda idinku soo hanuunin wou u manna sheegtaa layidhi nebigu markaase waxay idhahdeen balaa balaa bay idhahdaan allah warasuulu amanu afdal markii dambu nebigu ku yidhi maxay iigu jawaabi weydeen haddaad doontaan waa ii jawaabi kari lahaydeenoo waxaa odhan lahaydeen wallaahi baan ku dhaartay iyadoo lagu beeniyaad noo timi markaasaanu ku rumaynay iyadoo lagu soo saaray baad noo timi markaasaanu kuu gargaarnay iyadoo caynkanaad noo timi yani wixii ay yana lahaayeen buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam intaaba intaad tidhaahdaan baa runna ay ahayd oo ku run sheegi lahaydeen aniguna aan idin rumayn lahaana cidi idin beeniseen akhiira nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma waxaa wax idinla noqday lucaaca in yaroo adduun dharar adduun yaroo aan qola u tuurtuuray idinkana islaamnimadiinaan idin tala saartay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markay maqleen hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sababta kuwana waxu siiye kuwana waxu siin waaye iyo nebiga agtiisa halkay ka joogaan iyo sida uu u jecel yahay iyo haddii dadka oo dhammi waddo maro ansaarina meel marto waddada ansaareed inuu nebigu marayo iyo inuu horeba ugu soo tilmaamay almaxya maxyaakum walmamaatu mamaatukum nolosha inta la noolya inayn idinka laydinla joogi doono geeriya nololba inaan dhankiina ahaan doono ayay ansaari aada u qiiroodeen wararkii ay saddex marmariyeen iyo wixii waayo waxay arkeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanuu wax u bixinayaa inay tahay in fii sabiili alcaqiida dad inuu diintan ku soo hago iyaguna dee awalba naf iyo maalba waxay u horeen waxay ahayd inay diintani raaliyaan hadafku midun buu noqday markaa ansaarina waxay naf iyo maalba awalba u huraysay caqiidadan inay ilaalisiyo diintatan nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waxoogaagan hantidee uu kuwan u qaybqaybiyey wuxuu ugu qaybiyey isagoo raba inuu diinta ku soo dhoweeyo labadooduba markaa inay fii sabiili alcaqiida uun ay u dagaalamayeen waxay kaloo dareemeen nebigu calayhi salaatu wasalaam iimaanka iyo caqiidada iyo waxa qalbigooda ku jira siduu raalli uga yahay ee ugu tala saartay iyo aanu waxba u siinin dabeetana ansaari oohin bay bilaabeen nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshuu uga khudbadaynayey waa dhammaantood foorarsadeen baa layidhi aad bay u ooyeen maalintana u khushuuceen iyagoo le radiina birasuuli illaahi qisman waxada ilaahay rasuulkiisa baanu raalli ku nay annagu inaanu dheef iyo qayb u helno ilahay rasuulkiisu in annagana raacaanu qayb u helno dadka kalena wixii adduun oo dhan iyaga la siiyo kaas baanu raalli ku nahay bay isa soo taageen maalintan siduu nebigu wuxu bixinayey calayhi salaatu wasalaam nimankii reer baadiye ahaa qaar ka mid a ee dagaalkii xunayn iyo waxa ka soo galay waxaa ka muuqday jafa adadayg iyo qalqallabsani waayo reer baadiyuhu sidoodaba waa niman iska adag nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa qaarinta u yimaadana idhahdaan icdil cadaalad samee bay kulahayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam xoolaasaad uqabisa ka cadaalad samee markaasuu nebigu wuxuu ku yihi shaqiitu ilama cadil waan hoogay haddaanad cadaalad samaynin buu nebigu ku lahaa alayhi salaatu wasalaam cumar baa ka cadhooday say u hadlayaano ilaahay rasuulkiisiiyo kuwan allaaya buu ku yidhi nebigu wuxuu yidhi macaada allah an yataxaddaa annaasu anii aqtalu asxaabi ma suurtagal ah ilaahay baa ka magan galay inay dadku ku sheekaystaan nebi maxamed saxaabadiisa ayuu laaya nimankan reer baadiyihiina siday nebiga maalintan markay arkeen dee waxaana la qaybinayaa afartan kun oo neefoo adhiya iyo dhowr iyo labaatan kun oo neefoo geela tiro gaadhaysa ayuu nebigu meeshiisa ku qaybinayay reer baadiyihii iyo dadkii xoolaha jeclaay oo dhamina dacal walba nebiga way haystaa maalinta waxay gaadhsiiyeen intay nebiga say ugu buuqayeen ee ugu dhegdhegayeen ayuu geed ku nabay geedkii baa marada kala hadhay dabeetana reer baadiyi dacalka nabiga go'ay qabsadeen ilaa u yidhahdo acطuuna ribaay waryaane war go'ay buuna siiye uu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam war go'ayguuna siiye buu ku yidhi hadduu ahaan lahaa cadadu hadi alcadaa cadaadkan uu sheegaya nebigu waa shajaratu shawk meesha geedcaday badan ba ku yaalay waxaa geedcaday aragtaan hadday xool ahaan lahaayeen walle waa idin qaybin lahaa unbuu nebigu yidhi calayh salaatu wasalam waxba idin kama qaateen uma laa tajidunii bakiila walaa kaduuban walaa jabbaana manaydan i aragteen buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam anigoo mid bakhayl ah dhirta meesha ku taalla hadday xoola tahay waa idin siin lahaa manaydan i aragteen anigoo mid been sheegaya ah ama mid fulaa ah wuxuu kaloo nebigu u sheegay calayh salaatu wasalaam inaanay bannaanayn haniimada inta aan la qaybin xoolaha ciddii wax ka qaatay waa huluulkii inay xaaraan tahay oo aakhira lagu cadaab gelayo walidaalika waxaa la tilmaamaa nin karkara la odhan jiro oo mawlayaashii nebiga ka mid ah ayaa geeriyooday markaasuu nebigu wuxuu yihi huwa fi naar naartuu kaasi galay markaasaa la baadhay dabeetana hal cabaa uu ka dhex qaatay xoolihii mara yaroo meel gashaday baa laga soo helay nebigu calayh salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa amwaasha caamka ee ummaddu ay leeday inay huluultay tuugadeedu naarna in lagu gelayo ninkan dhintay mara yara cabaa yar oo uu hoosta gashaday buu nebigu leeyahay iyadaa ku ololaysa oo uu naar la galay maxaad u malaynaysaa hantida ummaddu ay leedahay kuwa iska cunaya ama guranaya laa yajuus fi shariica marnaba hantida ummaddu ay leedahay walow ha yaraato maradaa yarna ha noqoto qayd in leegna ha noqotee aakhiro naar horcaamaysa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankan reer baadiye ee tirada badan leh ama hadalxumada ama hunguri xumada ama waxa kan kula dhaqmayeyna waa isaga dulqaadanayo marna kama cadhoonin siday go'a ugu jiidayeen baa la yidhahda bay meelaha nabar kaga sameeyeen haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaasi kamuu cadhoonin mana ka xanaaqin waayo mujtamaca kan inay islaamaan oo diinta soo galaan buu la rabay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu ahaa murabbi dadkan rabaynaya oo diinta baraya xoolihii markii uu qaybiyey ee uu dhameeyey kadib ayaa waxaa la yidhi waxaa yimid qabiilkii hawaasan ahaa oo soo islaamay qabiilkii hawaasan ee xoolaha lahaa ayaa yimid oo islaama oo yidhi waanu islaamno diintii bay soo galeen dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war xoolihii iyo reerihii iyo caruurtii kaan idin celiya waxay idhaahdeen xoole waxba ku fali mayne dumarkii iyo caruurtii sabyiga loo qaatay kuwa hanaloo soo celiye nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuu khudbadeeyey saxaabadii baadana dib isugu yeedhay wuu khudbadeeyey wuxuu ina ikhwaanakum haaulaai jaa'uuna taa'ibiin war walaaladiinna aa arkaysaan waxay inoo yimaadeen sida xadiidka bukhaari uu sheegaya walaaladiinna aa arkaysaan waxay yimaadeen iyagoo toobad keenay oo ilaahay u soo noqday aniguna waxaan rabaa buu nebigu yidhi inaan u celiyo wixii dumar iyo carruur laga soo qabsaday ee ninkii doonaya ee jecel inuu u celiyo yeel ninkii raba inuu dheeftiisa haysto qaybtii uu haniimo ku helay inuu haysto aanuu celinna waxa koowaada ilaahayna siyaabaan kaa siinaya ayaadna yeel yacnii ii soo wada celiya ninkii raallinimo isagoo a ku celinayaana ku celi ninkii kalena badiilkeedaa siinaya dayn ha u haysto oo dayn baan uga qaadaya hadhow baan baaqiga siinayaaye ha soo celiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka intii badnayd waxay ahayd ayib waa ku niyadsanay u celinaya ilaahay rasuulkiisiyo bay dhahay dumarka iyo carruurta o dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi kala garan maayo dadka wixii raalli ka ah iyo wixii aan raalli ka ahayn ee dib isugu noqda oo reer waliba gaarkiisa ha u baxo oo waxaa ogoshin inaa celisaan yani odayadiinu hay keenaan meelku celina celinay haddii la wada idhaahdo qaar iska aamusan baa laga yaabaa in xoolahoodii la qaato oo aan iyagu ku jirin kuwa raba inay celiyaan ee cid waliba gaar ha isugu noqoto oo curafaa hay keenaan odayadiinnu arrintiinna hay keenaan dadkii dib bay isugu noqdeen dabeetana waa la wada hadlay xoolihiina markaa iyagoo ogol ayay soo fareenoo dib u soo celiyeen midhadh baa diiday baa la idhaahdaa xaqoodii inay ka tanaazulaan midhadhkuna waxay isaga ahaayeen niman reer miyi iyo noocagaa ka mid ah alaqrac ibnu xaabis oo kale ayaa isagoo hadlo wuxuu idhi ama ana wamaa libani tamiim aniga iyo reerkayga wixii u sugnaaday ma celinaya buu yidhi baa la yidhi cuyayna bnu xis ayaa isna yidhi aniga iyo reer banu basaara anigoo reerka qabiilkayga afkiisa ku hadlayo ma celinayo kuwana waxay culamaa siira sheegaan inuu nebigu u ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam inuu siinayo culamaa siira waxay kaloo soo sheegaan nin gabaya ahaan jiro cabaas ibnu mardaas la odhan jiray ayaa isna yidhi aniga iyo reer hebelkaygu celin maayo markaasay tolki yidhahdeen war waa waxba sheegi maysa waa celinay anagu way ku yidhahdeen reer banu sulaym waxba kama jiraan wuxuu sheegay waa celinaynaa calaa kulli xaal labadan nin baa la sheegaa haddana taariikhda markaad dib usii baadho waxay ragga taariikhda qora ay soo arooriyaan alaqrac ibnu xaabis oo kale maalintaas in dhowr neef ama dhowr dum waxoogaa dumar iyo carruur yar uu helay buu lahaa celin maayo laakiin dadkii markay islaameen ee islaamnimadu fiicnaatayna waxaa lagu tilmaamaa isaga iyo toban wiiloo uu dhalay inay dagaalada ku wada geeriyoodeen isaga iyo toban wiiloo u dhalay calaa kulli xaal saas baa loogu celiyey baa la ydhahaa nimankii reer hawaazan ahaana dumarkii iyo carruurtii wuxuu weydiiyey baa la yidhi nebigu reer hawaazan waar malik ibnu cawf iga warrama ninkii qaa'idka ahaa ee ciidanka hortay waxaa loo sheegay inuu isagu hawaazan ka tego uu reer banu saqiif inuu daa'if kula jiro oo qalcadihii daa'if ku yaallay inuu galay wuxuu yidhi waxaa u sheegtaan hadduu yimaado reerkiisii iyo carruurtiisii iyo xoolihiisii iyo boqol geelaba inaan siinayo de isna waa iskaga yimi ila meesha gaalnimu buku hayste wax nafla kuma haysanin waa iskaga yimi xoolihiiyo reerkii iyo boqol geelaba waa la siiyo wuu islaamay waxaanu ka mid ahaa berigii dambe raggii muslimiinta islaamka u dagaalamayay bale waxaa la idhahdaa wuxuu ka mid ahaa raggii saqiif laftooda kula dagaalamay daa'if markii dambe reer sakiif rag ka mida baa la yidhaahdaaba iyaguna arrimahan iska diiday markii ay cidhiidhigan badan iyo waxaan dareemeen iyo daa'if meel yaroo cidhiidhiya inay ku taalo dhan walba muslimiina ka xigo waxay sheegaan culamaai taarikh curwat ibnu mascuud asaqafi inuu isna iskaga yimi oo islaamay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo madiine kusii socda inuu soo gaadhay oo dabeetana islaamnimadiisii caddaystay oo ku noqday tolki oo uu sidii waxu sheegnimo dad aadna way u jeclaayeen laakiin gurigiisii intuu tegey bay yidhahdeen buu addimay dabeetana mid baa gamuun ku dhuftay gamuunkaasuu u geeriyooday baa la ydhahaa waxaan ku dardaarmayn shuhadadii muslimiinta ee markii xisaaru daa'if socday meeshii lagu aasay in lagu aasay riwaayaadka siirada qaar ka mid a ibnu isxaaq baa biduun isnaad ku soo arooriyey inkastoo muusa bnu cuqba uu isagu khilaafay oo uu leeyay xajatu abibakar baabuu islaamay ee wakhtigaa muu islaamin ibnu kaiirna riwaayadda ibnu isxaaq buu xoojinaya wallahu aclam ilxaqiiqa ramadaantii sanadkii sagaalaad yani sanadkii dambe ramadaanteedii ayay nimankii reer takiif is yidhaahdeen dhibtan iskaga baxay wafdi soo dirteen uu hogaaminaya ninkii la odhan jiray cabdiyaaleyl ibnu camar cabdiyaaleyl ibnu camar kuwa labadii nin u nebigu magangeliyada weydiisanayay berigii uu meesha tegay daa'ifee hore lasoo dhegxamaynayey cabdiyaaleyl ibnu camar kaasoo saddex ninoo reer banu maliki la socdaan iyo laba nin oo axlaafta ka tirsan ama ayaa yimi mugiirata bna shucba baa soo arkay baa la yidhaahdaa dabeetana wuxuu u sheegay abubakr sidiiq abubakarna markaasuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu aad buu ugu farxay inay nimankaasi soo islaameen waa caamul wufuudka dambe aynu ka warrami doono insha allahu tacaala ayay soo islaameen oo yimaadeen waxaa la yidhaha mugiira markaa wuxuu baray aadaabta islaamka iyo nebiga markay u tagaan waxay odhan doonaan say taxiyadii islaamiga ahayd ee say u salaami doonaan iyo nebiga say ula hadlayaan iyo inaamusaani nebiguna wuxuu dejiyey baa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam qubo masaajidka agtiisa ah oo halkaase uu yidhi ha ka dhegaystaan qur-aankana ha maqlaan muslimiintu siday u tukanayaanna ha arkaan islaamnimadoodiina way muujisteen kadibna waxaa la yidhahdaa abu sufyaan ibnu xarb iyo mugiirat ibnu shucba baa lagu soo daray oo waxaa la yidhi ha la dumiyo sanamka meeshooda yaallay la yidhaha laata laata iyaga agtooda u ooli jiray culamaai taariikhna riwaayado badan bay sheegaan markaasi waxaa la tilmaamaa nimankani markii ay yimaadeen waxay yidhahdeen waanu islaamnay laakiin codsiyay la yimaadeen horta annaga salaadahna laga daayay bay yidhaha waa islaamaynaye wuxuu ku yidhi baa la yidhi nebigu laa khayra fii diinin laysa fiihi rukuuc diini khayr ma leh aan cidiba rukuucaynin taasi khayr ma bu ku yidhi ibnu isxaaq baa isnaad ma waxaa la tilmaamaa nimankani markii ay yimaadeen waxay yidhahdeen waanu islaamnay laakiin codsiyay la yimaadeen horta annaga salaadahna laga daayay bay yidhaha waa islaamaynaye wuxuu ku yidhi baa la yidhi nebigu laa khayra fii diinin laysa fiihi rukuuc diini khayr ma leh aan cidiba rukuucaynin taasi khayr male buu ku yidhi ibnu isxaaq baa isnaad mucadala ku soo arooriya waxay kaloo sheegteen cala kulli xaal sunan abi daawuud isnaad xasan lidatihi waxay ku sheeganayaan inay yidhaahdeen zakada iyo jihaadkana hna laga daayo waxaa la yidhahdaa kuwa nebigu uu aqbalay dabeetna waxaa la yidhahda jaabir ibnu cabdillaahi baa maqlay isagoo nebigu leh sayatasaddaquuna wayujaahiduuna idaa aslamu hadday islaamku soo galaan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waana yani waa iska hadalay sheegsheegayaan hadday islaamnimadu soo cagaha soo geliyaan waanay sadaqadaysan doonaan waanay jihaatami doonaan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxyaabahay sheegteen baa la yidhaahdaa waxay weydiisteen waysada in laga dhaafo dhulka iyagaa qabow in loo daayo nebiidka waa iska nebiidku waa nooc biirka ka mid oo kale oo meeshayda qabow waxoogaaga anu cabno waxaasoo dhanna waa laga diiday ala kulli xaal buu diiday nebigu alayh salaatu wasalaam si axaadiista musnad imaamu axmed ku taalla ay tilmaamayso waxay kaloo codsadeen ababakra thaqafina in loo soo celiyo waa qoladii uu nebigu yidhi addoomihii ciddii soo dhacda waa xor mid ka mida bay dhaheen naloo soo celiya kaana wuu diiday baa la yidhaha nebigu alayh salaatu wasalaam intii ay meesha joogeen cusmaan ibn abilcaas ayaa ugu fiicnaa baa la yidhi qur-aan barashada iyo tafaquha diinta iyo waa ka iyagaanu nebigu amiiru isaga uga dhigay ninkaasa idinku aqoon badan baa la yidhi isagaa idiin ah haddana da ahaan ragga meesha marayay baa la yidhahdaa waa u yaraa isagaase looga dhigay amiir markii ay islaameenna nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aalo badan bay weydiiyeen xataa saxaabada su-aalay weydiinayeen su-aalay saxaabada weydiinayeen waxaa ka mida baa la yidhi waa qur-aanka saa axzaab uga dhigan saa u qaybsataan qur-aanka yani maalin walba xisbi qofku inbuu akriya saad u akridaan waa kuwii ku lahaa saxaabadu waxaanu u qaybinaa saddex suuradood shan suuradood yani saddexda suuradood oo hore waa xisbi maalin la wada akriyo shan suuradoode ku xiga toddobada suuradoode ku xiga koob iyo toban suuradood saddex iyo toban suuradood iyo xisbulmufasal xisbigan qaaf ka bilaabma waana tartiibka macruufka ah ilaa hadda ah wafdigu kollayba intii uu nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam iyo muqaabalaadkii tirada badan leh ayuu raadeeyey baa la yidhahdaa markaa riwaayaadka qaarkood waxay sheegaanba ramadaanta inteedii dambeba xataa inay soomeen baa la sheegaa waxaanay nebiga la joogeen calayhi salaatu wasalaam toban iyo shan maalmood kadibna daa'iftoodii bay kusoo noqdeen iyadoo lasoo raaciyey baa la yidhaha abu sufyaan ibnu xarb yani waa sanad kadib baynu israacinay reer faqiif korkooda si aynu isu wada dhaafino iyagoo uu la socdo abu sufyaan ibnu xarbi baa la yidhi iyo mugiirata bnu shucba athaqafi oo loo soo diray inay laate dumiyaan waxaa la yidhahaa markay laate rabeen inay dumiyaan ibnu isxaaq siduu soo arooriyo laata duintiisii buu yidhi dumarkii reer banu hakiif oo dhan baa isu soo baxay baa la yidhi oo ooyaya ila ilaah baa la duminayaa meeshan yaalle sanam la caabudo dee dad sanado dhan ay ilaah u haysteen ooyaya markaasaa waxay u haysteen baa laleeyahy dee waxay islahaayeen saarigiisa kollay markuu taabto ama gacanta engegi ama meelunba engegi dee nafta ka bixi doonta islahaayeen kooxda tan laakiin ayar bay dumiyeenoo xoolihii lagu guri jiray iyo wixii la siin jiray inay ka qaateen waxaa la sheegaa xataa waxay dhahdaan mugiirat bnu shucba si uu sheekooyinkaasi ay wariyaan inkastaanay xoog badnayn sanad ma lehe waa sida uu kusoo saaraan une riwaayaan sanad wadanin waxay dhahdaan xataa mugiirat bnu shucba baa ku cayaayaray oo markii uu meesha yimi baa la yidhi micwalkii mandaraqii yaraay uu sitay uu rabay inuu ku dumiyo ayuu intuu isla soo intuu ag dhigay baa la yidhi oo tuuray buu cararay mugiira toos ka dhigay yani kaa dhamaanin dee uu ninku aarsaday oo kale markaasa islaami iyo wixii inta labada hadlaa leedahay ta'arati rabba baa la yidhi ilaahadii waxba iska celisay yani rabbigi sanamkii waxba iska celisay intuu ku qoslay baa la yidhi buu kusoo noqday oo madaxa ka gooye waxoogaa xoolaana kala baxsaday ka qaaday calaa kulli xaal labadaa saxaabi baa dumiyey laata duuduub ahaan haddaynu qaswada tan dhammayno waxaa la yidhahdaa axkaamta ku soo degtay gaar ahaan marka tashriic laga fkerayo axkaamtu say soo nasakhtay u kala dambaysay ayaa inta badan laga fahmaa haddaad garanayso taarikhdii axkaamtaasi ay soo degtay waxaa ka mida baa yidhaha walmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymanukum aayaadkaasaa kusoo degay baa la yidhi maalintii awtaas iyadoo la caddaynayo dumarka lasoo qafaasho sibyiga lasoo qabsado iyo haweenka kale yani sibyigaasi raggoodii laga keenay ayaa ayaddana caddaynaysa ama la tilmaamaa ciddadoodu in bacda alcidda un loo galmoon karo ciddaduna inay ku xidhan tahay intay uurka ka dhigayso ama xayda hal dhig intay ka helayso waxaa la yidhahdaa waktiga kan raggan mukhanasiinta iska ah khilqatan naaga naafoodka iska ah kuwaasina nebigu wuxuu diiday inay dumarkaba u galaan haswadan intii lagu dhex jiray nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu diiday in dumarka iyo caruurta iyo odayadaba la laayo riwaayaadka bacd axaadiis abu daauud uu warinayo inkastoo sanadkiisa waxoogaa ninku jira ragga baray ka hadlaan waxay dhahdaan waktigaa mid khamri cabayna waxa lagu oogay xadkaa lagu oogay oo in xuduudda loo oogi karo daarilxarbiga bay qaar u dalishadaan waxyaabaha haswadatan la delishada waxaa kamid ah kafirka ama mushrika in la isticaanaysan karo maadaama duruucdii safwan ibnu umaye iyo kuwa kan la qaatay waana qadiya culamadu ay isku khilaafaan inkasta ay leeyihin shuruud hadday hesho ah caamka inay muslimiintu hogaaminayso oo dee qof iyo laba iska dhex socda ay yihiin waana mas'ala imaamu shaafici uu ku tilmaamayo maalan berigii hore inay mamnuuc ahayd kadibna in la ogolaaday saasaanu imaamu shaafici uu ku tegey markii horena inay mamnuuc ahayd mushrikiinta in la icaanaysto markii dambena in la ogolaaday wallahu aclam ilxaqiiqa waxyaabaha laga faa'iidayo waxaa ka mida iyaduna masaladan mu'alafatu quluubihim in xoolo badan la siin karo imaamka ra'yigiisana inay ku xidhan tahay sida axaadiistii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayay waxyaaba laga faa'iidaya waxaa ka mid ah jicraana meesha la yidhahda in cumro laga xidhan karayo haswadaasi saasay ku dhammaatay insha allah waxaynagu hadhay hal haswo iyo axdaadtii ugu dambaysay alaxdaad alakhiira waxaynu bixin doonaa insha allah oo ku saabsan uun caamil ufuud sanadkii nebiga loo wada yimi xajkii abibakar xajkii nebiga xajat lwadaaca ciidankii uu saamay uu nebigu diyaariyey ee geeridiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam intaa waxaa ka soo horeeya inoo hadhay waa ghaswatu tabuk ghaswatu tabuk dagaalkii tabuk dagaalka kani wuxuu dhacay baa la yidhaahdaa rajab sanadkii sagaalaada hijiriyada markii laga soo noqday bay tilmaamaan taa'if xisaarkeedii ama go'doomintii daa'ir lagu qabtay taa'if lagu qabtay ilaa lix bilood meelahaasay sheegaan mu'arikhiintu lix bilood wakti ka dambaysay lixdaa bilood waxoogaa ku saabsan saraya ama dagaalo yaryar oo kooxa kooxa la diray ayay tilmaamaan qaarkood ilaa dhowr iyo tobanbaa bay gaadhsiiyaan waktiyada saraayaadka yarraa ee la diray laakiin insha allahu haswadaynu iska akhriyaynaa haswadatan oo dhacday sanadkaa sagaalaad mu'arikhiintu sidii caadada u ahayd waxay isku dayayaan inay sabab mubaashara sheegaan waxaan dagaalka loo galay ibnu sacd maala wuxuu soo aroorinayaa in ninkii hiraqal la odhan jiray uu ciidamo badan oo romaniyiintii iyo carabtiiyaba uu soo ururiyey carabtii muwaaliga la ahayd yani dowladda romanska waxaa daba socod u ahaa sham carabta degan oo dhan oo dhami waxay ka hoos imanayeen dowladdii romanska ama byzantiintii dowladdii gaaladu ay wadatay kristanka ahayd muslimiintu markay maqleen warkaasi ayay dagaalka kan u diyaar garoobeen buu sheegayaa ibnu sacd fii abaqaati alyacquubi ninka la yidhahdana isagu wuxuu leeyahy iyadoo nebigu rabo qaswadii hore jacfar ibn abi aalib iyo raggii lagu dilayay in laga aargurto ayaa kooxdan loo soo baxay ibnu kaiir raximah llah isagu wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaau wasalaam inuu dagaalka romanska ku qaado buu go-aansaday waayo buu leeya waa dadka kuwii ugu dhowaa ee gaalo ahaa waana kuwii u xaq mudnaa in diinta loogu yeedho ilahayna waa ka qur-aanka ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu qatiluu ladiina yaaluunakum min alkufaar ilahay wuxuu ihi war kuwa iimaanka laga helayow la dirira aladiina yaaluunakum min alkufaar gaalada kuwa idin soo xiga baa la yidhi xaggan soka ka sii bilaaba waliyajiduu fiikum hilda ad adaygna ha idinka dareemaan baa ilahay yidhi waclamuu ana allaha maca almuttaqiin saa daraaddeed ibnu kaiir wuxuu leeya waa qadiyo caadiya maadaama jaziira alcarabiya laga saaray mushrikiinta iyo wixii kale in romaniska lagu xigsiiyaa waa wax iska caadiya laakiin ta ah in ay nimankaa gaaleed dagaal soo wadeen iyada lafteedu wax la baciidsado maaha waayo waxaad ka garan kartaa magaalada madiine sida wax loo taraqubayay waa kii cumar bin alkhaaab xadiiskii saxiixa ahaa uu ku tilmaamayey in isaga iyo nin kaloo saxaabiye ay ku maalintami jireen magaalada madiine dacalkeeda ay deganaayeen cawaaliga sare dabeetna midkoodba maalin buu dhaadhici jiray oo uu soo eegi jiray warka magaalada joogaa waxa uu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiistuu sheegay iyo warkiisa intuu soo qaado ayuu ka kale habeenkii u keeni jiray dabeetana kaasina berri toreeragu sii joogaa ka kalaa berri suuqa taga oo warka soo qaada oo keena saasaanu isu weydaana jirnay buu leeyahy cumar bin alkhaaab waxa uu tilmaamayay yani anagoo sidii isu weydaanana ninkaasi saxaabiga ah ayuu habeenkii dambe igu garaacay buu yihi maalintiisii markuu soo noqdo waxaanu cumar leeyahy waxaanu ka cabsi qabnay muluku khazaan hasaaniyiintu waa carabtii sham meelahan xukumaysay dawladda kristanka muwaaliga la ahay qoladaasanu ka cabsi qabnay buu leeyahy oo inay noo soo baxaan markii uu igu garaacay albaabka uu igu yidhi buu yidhi iftax iftax iftax marka harkay ninku sidan uu albaabka u garaacaya waxaan idhi buu yidhi jaaa alkhasaaniy waar ma waxa yimi ma nimankii baa soo dagaal galay baa ku yidhi buu yidhi markaasu wuxuu igu yidhi bal ashaddu min dalik waar wax ka daran baa dhacay waa maxay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka ictizaalay buu ihi haweenkiisii ama ilaaga berigu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam weeyaan riwaayaadka qaarkoodna waa kuwa tilmaamaya inuu yidhi waar maya nebigaaba dumarkiisii oo dhan furaye albaabka furay arrintani way ku weynayd saxaabada in nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo xaafaduha isqabtaan oo nebigu ka tago oo bil uu meel gaara iska dego calaa kulli xaal qadiyadda macruufka ee ilaagaa ku saabsiisan cumar markuu ka jawaabaye ninkanina uu warka u siday wuxuu weydiiyey waxay ahayd ma nimankii baa yimi waxaad garan kartaa markaa in ay jireen khasaaniyiinta boqorradaa la odhan jiray in la taraqubayo ama la sugayo carabta degan qabaa'ilkan carbeed ee degan xagga waqooyiga waxay ahaayeen niman christianity qaatay christianitygu waagaa joogayna wuxuu ahaa christianity aada u kala lumay oo kala fogaaday kristanku waxa koowaad ay isku hayeena waxay ahayd caqiidadooda ciisa bnu lmasiix ama ciisa bnu maryam ciisa almasiix oo ina maryama ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayay waxay ka rumaysnaayeen qaarkood waxay lahaayeen waa saddex ilaahoo isku ilaaha baa jira aabbaha inanka iyo ruuxulquduska oo alle iyo ciise iyo jibriil bay isku darayaan qaarkood ciise waxay lahaayeen waa laahuut iyo naasuut ama ilaahnimona waxbaa kaga jira bini aadamnimona waxbaa kaga jira qaarkood waxay lahaayeen may waa ilaah quraba wax kaloo ku jira ma jiro sida iyo caaqibada ama kuwan la dhaha almunafastiya weeyaan iyo caaqibadu waa markaa diintii lagu haystay sham iyo masarba oo waxay khilaafsanaayeen madhabkii ay haysteen dawladda weyni ama diintii ay dawladda romaniskee weyne haysatay waxaana la dhaha hiraqalin badan buu isku dayay inuu mideeyo mu'tamaraad badan buu u sameeyey waxaasoo dhan si dawladdiisu ay u midowdo laakiin may suurtogelin waxaanay ahaayeen carabtan markaa sham iyo masr iyo dhulkan degani niman lagu cadaadiye caqiidada marka hore caqiidada masiixiga ay haystaan ayaanay ahayn mid ay dawladdu raacsiisan tahay marka istibdaad tiro badan ama dulmi tiro badan ayay tirsanayeen iyo cashuur tiro badan oo laga qaado iyo dawlado qaab tabaqiya kalaasisa tabaqaata u samaysan ilaahay wuxuu faray dadka mu'miniintaa maadaama ay mushrikiintii jasiiratulcarab ka soo dhammaadeen inay la dagaalamaan ahlu kitaabkaasi ku xiga ilaa iyo intay ama jisye ka bixinayaan ama islaamnimada ka qaadanayaan ama mushrikiinta iyaga waxaa la yidhi la dagaalama intay ama ka islaamayaan ama laga takhallusayo iyagu may lahayn xal kale dabeetana qoladan iyaga waxaa ilahay yidhi qatilu ladiina yaluna qatilu ladiina laa yu'minuuna billah wala bilyawmi alaakhir walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh wala yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطu ljizya can yadin wahum saagiruun saa daraaddeed waxaynu leenahay muslimiinta waxay galeen marxalad dagaal oo jadiid ah oo cusub oo ka gadisan tii hore tabuk meeshan la yidhaahdaa waa meel waqooyiga ka xigta xijaaj magaalada madiine waxay u jirtaa ilaa toddoba boqol toddobaatan iyo siddeed kilomitr ayay u jirtaa ariiqa weliba mucabadka ee jidka toosan imanka la maro marka lagu xisaabtamo waa meelahay degi jireen qudaaca nimanka la yidhaahdo oo sultaanka romanska soo hoos joogay waxaana ku tilmaamayaan sia xadiidka bukhaari uu tilmaamayo inuu nebigu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam meeshatan tabuk ghaswatu tabuk markaa waa la ydhaha waxaa kaloo la ydhahdaa ghaswat alcusra ghaswadii dagaalka weyne ee dhibta badnaydna waa la ydhahdaa oo ghaswadani ghaswo muslimiinta uu helay cidhiidhi badan oo dhaqaale bay ahayd yani waxay caan ku ahayd ghaswadatani cidhiidhi dhaqaalo aada u tiro badan baa jiray ee waxaanad ka garanaysaaba ilahay markuu qur-aanku tilmaamayo laqad taaba allahu cala alnabiyi waalmuhaajiriina walansaari aladiina itabacuuhu fii saacati alcusra baa ilahay ku tilmaamay saacati alcusra saacaddii adkayd baa alla ku sheegay subxaana wa tacaala waxaanad ka garan kartaa mufasiriinta saa laga soo arooriya masalan qataada iyo mujaahid oo kale inay lahaayeen laba nin ayaa timir kala jeexanayay ama koox ayaa xabo timira isu muudmuudsanayay o isu dhiidhiibayay ama axaadiista qaarkood saxiixa ku suganay waa kuwa tilmaamaya markii la soo socday laftimireed inta la muudsaday in biyo lagu cabayey wa jaa ku mujaahid miyaa kii sheegayey kii laftimireedda lahaana laftimireednimu keena markaasuu ninkii raawigii xadiis ka warinaya oo laftimireedda maxaa lagu falayay markaasuu wuxuu yihi waa intaa la muudsado ayuuba biyaha lagu qurqurinayay yani laf la timir la cunay lafteed ba haddana lasii muudmuudsanayo nawaas ayaa naf laga dayaya baahida jirtay asmadan iqtisaadiga ama dhibtan badan ee dhaqaale ee meesha ka jirtayna ma waktigii ay ku soo beegantay bay ahayd dagaalku mise waxaaba iska jiray dhib dhaqaaleed oo iska ballaadhan wallahu aclam dagaalkani maadaama uu dagaal ballaadhan ahaa dad aada u tiro badan in ay ka qayb galayeen ciidankani wuxuu u baahday nafaqo tiro badan leh ama xoolo badan oo lagu dagaal galo nabiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa wacdiyey isagoo ku wacdinaya sadaqada iyo ajarbadnida ay leeday kuna dhiirinaya inay soo sadaqa badan baxsadaan raggii saxaabadaee weliba waxaystee waktiga kan iyo kuwan waxaysanayba xoog ba waxu bixiyeen waa ka lagu tilmaamo masalan cuثmaan ibnu cafaan radia allahu canhu inuu ahaa nimankii ugu waxbixin badnaa ama jeishu tabuk nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kiilaha man jahasa jaysh alcusra falahu ljanna ninka jayshulcusra maanta soo tajhiis u samay soo diyaargareeya ee ciidankaa maanta soo siiya waxay ku dagaal galaan falahu ljanna buu nabigu calayhi salaatu wasalaam fajahazahum cusmaanu buu bukhaari warinaya baan rajaynaya cusmaan baa soo diyaariyey waxay dhahdaa nebigu u keenay bialfa dinaar kun dinaar dinaarku waa dahab kun dinaar oo dahaba ayuu u keenay bay yidhahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam yani halka dinaar waxaa lagu tilmaamaa afar dhibic shan iyo labaatan garaam oo ah dahaba baa lagu tilmaamaa kunka dinaar yani waa dahaba aada u tiro badan leh markaasuu dhafta nebiga ku shubay calayhi salaatu wasalaam bay sheegaan dabeetana waa ka xadiidkii tirmidi iyo sunanu imaamu axmed ba ay warinayaan xadiidka sanadadiisa inkastoo laga hadla haddana culamada badh waxay leeyihin waa isxoojinaya marka laysku wada daro oo darajatu sixa waa gaari karaa ama darada alxasan ligayrihi baan ujeedaa waa gaari karaa waa kii nabigu laha maa dara bna cufaanin maa camila bacda alyawm yani sadaqadan u baxsaday siday u weyneyd cusmaan ibnu cafaan maanta kadib waxaan waxaanuu maanta baxsaday wixii kadib uu sameeya dhib u keeni mayso yani sadaqadani siday u weynayd ama nebigu ugu farxay waxaa la yidhahaa dhowr goor buu weedhaasi nebigu ku celceliyay calayhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamaya ibnu cafaan sadaqadu maanta la baxsaday inaanay dabadeed wax dhibi soo gaadhaynin riwaayaat iska daciifa aan xoog badnayn baa waxay kaloo tilmaamayaan inuu geel keenay oo wax badan keenay calaa kulli xaal waxaa la isku waafaqsay aan muran ka taagnayn cusmaan ibnu cafaan jeyshulcusra ninkii ugu badnaa ee diyaariyey inuu ahaa dee ciidankan lagu leeya wuu diyaariyeyna waa soddon kun oo nin ciidan gaadhaya soddon kun oo nin ciidan gaadhaya wixii ay ku dagaalgeli kari lahayen waa nafaqa aada u badan muwarikiintu waxyaabahay sheegaani kale waxaa ka mida isagana cabdiraxmaan ibnu cawf inuu xoolo badan isaga laftiisu bixiyey bay soo arooriyaan nimanka muwarikiinta ah inkastoo sanadadu aada u isaga wada daciif iyo inta badan laakiin waxaa jira inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta waxbixinta sida uu ugu boorinayo dadka muslimiinta ah wax kasta waa la bixinayay waa ka lagu tilmaamo khaysam alansaari saxaabigii la odhan jiray sida saxiixulbukhaari uu sugay inuu keenay saac timirah dee waa galaan ama un saac timiri waa laba kiilo iyo badh meelahaasi oo timira xataa inuu keenay waata la tilmaamo abucaqiil oo kale nisfu saac buu keenay baa la ydhaha munaafiqiintu waa kuwii ku caayiyey ilaahay muxuu uga baahan yahay galaankiisa timirta ama labadiisa saacaba timir ah iyagoo ku ceebaynaya lamdi samaynaya kuwa wax badan bixiyana waxay dhahdaan istus bay uga jeedaan oo way dacaydayaan kuwa wax yar bixiyana way dacaydayaan waa ka ilaahay le subxaana watacaala aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi sadaqaat wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum ba alla yidhi subxaana watacaala kuwa ku ceebaynaya baa ilahay yidhi subxaana watacaala dadka muslimiinta ah ama muminiinta ah sadaqada ay baxsadeen iyo kuwa aan waxba helaynin ilaa iyo tabartooda un mooyaane idan munaafiqiintu dacaayaad badan bay sameeyeen oo labada kooxood bay isku dayeen iyagu inay dacaayadayaan ghaswada tan de waa ghaswaday kusoo degtay inta ugu badan le suuradan la idhaha suurat alfaadixa suurad dhowr iyo toban magac leh tawba faadixa yani aad bay suuraddaasi magacee badan tahy oo ilaahay kaga warramaya nimanka munaafiqiinta iyo axwaashoodii o dhan lagu soo bandhigaya xarbi dacaa'iya bay sameeyeen horta waktigu waktigu ku beegmay waxay ahayd wakti aada u kulul wakti xagaaya dee khaliijkana waa taqaanaa xagaagii waktiga loo yaqaano siday cadceedda noqoto iyo biyuusayin iyo qofkasi u dhididaya iyo naftu say dadka isugu timaado intaa waxa dheer kulaylka iyo cadceeddaasi oo dhan xagaagu haddana dhan kale marka laga eego waa marka timirtu bislaato oo intii hore hayrin bay ka ahaydee timirtiina waa marka kulaylka ku bislaataa idan waa wakti timirta bisaylkeedii iyo macaankeedii iyo hadhkeedii laysla helayo iyo waktigii oo kulul kulul aan dabadna logeyn karayn meesha loo socdaana waxaanu idhi toddoba boqol iyo sideed iyo toddobaatan kilomitr ayay joogtaa inaad wakti dhulka intaa leeg inaad wakti xagaaya lugaysaa oo maka intaad ka baxdo xagaa arbiciinaad ku dhacayaan inaad meeshaasi lugaysaa wax fudud maaha sidaa awgeed ay munaafiqiintu dacaayad bilaabmeen waa ka ilaahay qur-aanka kaga warramaya inay lahaaye laa tanfiruu fi lxar waar kulaylaha kan ha bixina ilaahayna waa kalahaa maxay qul naaru jahannama ashaddu xaran law kaanuu yaclamuun ba alla laha subxaana watacala marka ilahay laa tanfiruu fi lxar kulaylka ha u bixina markay lahaayeen ilaahay wuxuu yidhi jahanama ka kulayl badan halkaas ku nabaysaan waa jahanamo gelisteedune iyo dadka waxa ugu yeedhaysaane haddii kulayl laga cararayaba ilahay leeya ka jahanama ayaa ka kulayl badan munaafiqiintu markaa waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan dadka inay habsaamiyaan iyaguna acdaar beenbeena iyo cudurdaar aan jirin bay soo samaysanayeen bal say cudurdaar beena u samaysanayen waa ka ilaahay nebiga ku canaananaya calayhi salaatu wasalaam ee la leeyahay maxaad uga aqbashay idanka cafa allahu canka lima aadinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin baa ilahay nebiga ku leeyay calayhi salaatu wasalaam ilaahay dembigaaga ha dhaafay ilaahay baa kaa dhaafay baa la leeyahay maxaad ugu yeeshay inaad kuwan fasaxa u siiso ilaahay ay ka kala caddaadaan baa ilaahay yidhi kuwa runta sheegaya iyo kuwa beenta sheegaya munaafiqiintan oo tiro badnayd oo magaalada madiine joogtay iyo reer baadiyaha laftiisa meeshii islaamkii markuu kor noqday ciddii gaal ahayd ee rabtay haddana inay muslimka ku dhex noolaato way nifaaqaysay nifaaquna marka waa gaalnimo hoostana lagu qabsanayo dushana dhaqan muslim laga leeyahay munaafiqiinta ilaahay tilmaamay waxaa ka mid ah kuwii reer baadiye ahaaba alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan waajdaru an laa yaclamu xuduuda maa anzala allah kuwa ilaahay lahaa reer miyiga baa ilaahay yidhi ayaa gaalnimo xaggeed adag oo munaafiqnimo badan waayo waxay mudan yihiin inay waxbaba ku ogeyn wixii alla uu soo dejiyey rasuulkiisa ku soo dejiyey waa ka ilaahay subxaana watacaala munaafiqiinta ku tilmaamay inaanay magaalada madiine oo qura ku koobnayn xataa baadiyaha inay gaadhasan yihiin wa miman xawlakum min alacraab munaafiquun wa min ahli lmadiina maraduu cala nifaaq baa ilahay yidhi kuwa hareerihiina degan ee reer baadiya ah iyo magaalada madiine gudaheedaba munaafiqiin baa ka tirsan baa ilaha yidhi ku mudxay baa alla tilmaamay munaafiqnimada maradu cala nifaaq qaar la mudxay munaafiqnimo daraaddeed ayaa badan baa ilaha yidhi laa taclamuhum naxnu naclamuhum aanad adigu waxba ka ogeyn baa alla leeyahy subxaana watacaala annagu si aanu ognahay ilaahay waa ka tilmaamaya subxaana watacaala acdaartaa badan ee munaafiqiinta inaan la aqbalin yactadiruuna ilaykum ida rajactum ilayhim qul laa tactadiruu lan nu'mina lakum qad naba'ana allahu min akhbaarikum wasayara allahu camalakum warasuuluh uma turadduuna ila caalim alghayb waashahaada fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun waxaa ilaahay ku tilmaamaya way kuu iman doonaan markaad dagaal ka soo noqotaan iyagoo cudurdaar wada wada ha ka aqbalin baa ilahay leeyahay cudurdaarkooda waxaad tidhaahdaana idin aamini mayne ilaahay baa iga siin warramay warkiina alla idin sheegay alle iyo alle iyo muminiinta iyo rasuulkii alle iyo rasuulkiisubana way arki doonaan waxaa shaqaysaan iyo saa noloshiina usoo bandhigtaan qur-aanku in badan waa ka nimanka ku sifaynaya xataa rijsi lagu sheegay munaafiqiinta markaa kaswadatani waa dagaaladabay ka mid tahay ilaahay uu kala soocay nimanka muslimiinta ah iyo dadka kan munaafiqiinta ah oo sooc runtii aada u tiro badan le la kala soocay oo la fadeexadeeyo la muujiyey waxaad ka garan kartaa fadeexadda iyo waxa ay wadeen iyagu sida alla u muujiyey abu camir alfasiq ninkii la odhan jiray raahibka ahaa ee ghaswatu beder horkacayey ghaswatu uxud horkacayey quraysh aynu nidhi wuxuu ahaa nin ansaarta qabiiladoodii ka tirsan oo markii dambe cristan qaatay oo xagga kale kasoo dega xandale abihide oo xag gaalada soo hogaaminayey markay gaalada jabtay uu iskaga tego wuxuu qabtay maadaama isagu cristan ahaa xaggan dawladda cristanka weyni joogto dawladda cristanka weyn bu wuxuu ka dhaadhiciyey anigaa duulaye duulimaad iyo waxbaynu wada samaynayna waa kaa wuxuu isku dayey markaa munaafiqiinta madiine jooga inuu la soo xidhiidho oo yidhahda anagoo dawladdii weynayd baa soo socna sida kuwa maanta joogaba munaafiqiintu ay meelaha ula xidhiidhaan gaaladun hadii hora yidhahdaan soo wada annagaa sii joognay ayuu wuxuu lahaa annagaa sii joogna ee noosii sameeya saldhig meel saldhiga munaafiqiintii qaar ka mid intay isu tageenba waxay dhahdeen magaalada madiinaha saldhig ka samayn loogu tashado islaamka iyo dadka muslimiinta waa madiino nabi maxamed joogo qur-aanku samada kasoo degayo ayay rabaan inay saldhig ku yeeshaan si gaaladu markay soo duusho dee dad uga horreeyey ay usii jiraan oo meeshaasi ay u yimaadaan saldhiggaa ay rabeen ay waxay idhahdeen sidaynu u gallaa waxay idhahdeen waxaynu samaynayna masaajid aan ka dhigno masaajid baynu samaynayna dabeetana wuxuu ahaanaya meel aynu ku tushano laakiin si aan looga shakinin bay idhahdeen intaynu masaajidka dhisnayn nabi maxamedna u tegayna calayh salaatu wasalaam waxaynu odhanayna kaale noogu tuko dee mar haddii nebiguba ku tukaday dadku masjidnimo waa u ictiraafaya marka masaajidkaa nebiguba ku tukaday haynoo noqoto godba kala galeen oo aynu warkeenna ka akrino oo kasoo duullo oo wararkeenna ka samayno kii baa la sameeyey kii marka la sameeyeyna waxaa la isku dayey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo tabuu kusii socda in la yidhahdo horta kaale inoogu tuko dabeetana nebigu wuxuuhi waa tano imka waan xidhxidhin oo dee dagaal baan u socdaaye waa inoo yo soo noqodka marka soo noqodkaan idinku tukan doonaaye laakiin dee ilaan cid alla ka dambeeyo kabtood ma yeelane ilaahay baa qur-aan soo dejiyey uu kaga waramayo nimankan iyo masaajidkooda iyo noocayin والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين إلهي وحليه سبحانه وتعالى قوة كي شيء مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله kuwa masaajid ka dhigtay meel ay ilaahay ku dhibaan iyo muslimiintaba iyo gaalnimo daraaddeed u samaystay iyo mu'miniinta inay kala qaybqaybiyaan daraaddeed iyo fadhiisimo lagu sugo kuwa ilaahay la coloobay baa alla leeyahy fadhiisin inuu noqdo wairsaadan liman xaaraba allaha warasuulah ilaahay wuxuu ku tilmaameye weliba ku dhaaranaya wanaag waxaan ahayn ma wadno ilaahay baa ka markhaatiya inay been sheegayaan baa ilahay yidhi dabeetana ilaahay wuxuu yidhi laa taqum fiihi abada weligaana ha gelin baa alla ku yidhi nebi maxamed masaajidna maaha kaasiye weligaa ha gelin baa ilaahay yidhi lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqa an taquuma fiih masaajid maalinta koowaad baa ilaahay dartii loo dhisay ayaa mudan baa ilahay yidhi subxaana watacaala inaad tagto amaa kan ha kuna tukanin hanan barin nebiguna wuu gubay tiila masaajid maaha ina meel baas bay hayden nimankan munaafiqiinta ah sida waa lagu kala saaray waxaa lagu tilmaamay xataa maydkoodana ha ku tukan baa ilahay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abada walaa taqum calaa qabrihi baa ilahay mid iyaga ka mida kuwaas iyo geeriyooda ha ku tukanin baa ilahay yidhi salaatu ljanaasana xabaashiisana ha isdul taagi idan ilaahi subxaana wa tacaala gaswatu tabuuk asbaabteedii waxaa lagu kala saaray dadka muslimiinta iyo nimanka munaafiqiinta ah intii ugu badnayd munaafiqiinta sane way ka hadheen aswadda laakiin haddana kooxaa raacay una raacay inay muslimiinta khalkhal geliyaan oo dhib uun ay sameeyaan madiine gudaheeda wuxuu nabigu iclaamiyey masiir caama waana ka qur-aanka ilaahay ku sheegayo ya ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi اstaqaltum ilى اlard araditum biاlxayaaةi اdunya min alaakhira fama mataacu اlxayaaةi اdunya fi laakhira
walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu